wararka ka imaanaya dalka koonfur afrika ayaa waxay sheegayaan in qof soomaali ah lagu dilay dalkaas shalay gelinkii dambe toogashadan ayaa ka dhacday bartamaha xaafadda ay soomaalida degan tahay ee mayfeyr oo ku taalla magaalada johannesburg ee dalka koonfur afrika ninka soomaaliga ah ee la dilay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray cabdulaahi daahir oo loo yaqaano toorey sida ay soo sheegayaan wariyaasha dalkaasi ka soo warrama koox hubaysan oo wadatay gaari ayaa sida la sheegay rasaas ku furay gaari uu saarnaa ninka la dilay iyo qof kale oo la socda kaasoo isna uu dhaawac soo gaaray booliska magaalada johannesburg oo goobta gaaray ayaa sheegay in ay baarayaan falka toogashada ah oo loo adeegsaday qori ak oo ay ka dhacday labaatan xabadood sida ay muujinayaan qolofyada goobta yaalay dalka koonfur afrika ayaa noqday kawaan lagu gowraco dadka soomaaliyeed in soomaalidu dhibaatadaasi la kulmaan waxa uu sabab ah baa la leeyahay canshuuraha xaddhaafka ah iyo dhibaatooyinka yaalla waddanka culimmada iyo aqoon-yahanada ayaa marar badan dhallinyarada waddankooda ka cararaya ugu baaqay inay u istaagaan sidii ay wax uga beddeli lahaayeen xaaladda ay ka cararayaan ee dalka ka jirta si ay iyaga iyo ubadkooda mustaqbal fiican u helaan